waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali magaalada brisban waxaa ka socda qabanqaabo loogu dabaaldegayo kowda luuliyo khadka magaalada brisban waxaa ku jira faysal axmed salaad oo ka mida dhallinyarada qabanqaabilaysa faysal kusoo dhawow idaacadda s b s walaal xasan waa mahadsan tahay barnaamijka waan ku dhawahay marka koowaad waxaan doonayaa inaan salaamo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijkan oon ilaa haddaan soomaali meel kasta oo ay joogto sanad guuro wacan waa gartay bal barnaamijkan aad qabanqaabinaysaan muxuu yahay xaflad noocee noqonaysaa maxaad kusoo bandhigi doontaan kuwii horese muxuu uga duwan yahay xasan walaal barnaamijkan aan qaban hayno hadda waxaa weeye sanad guuradii ee soomaaliya barnaamijaan ugu dabaaldegi hayno waxaanan qabanaynaa taariikhda marka ay tahay toddobada agost toddobada bisha sideedaad ee sanadkan labada kun iyo labaatan iyo kowda xalfadan ujeedkeeda waxaa weeye in la muujiyo maalinta maalintii maaragtay soomaaliya ay heshay xorriyad ay ka heshay maaragtay guuleystay guuleysan jiray in maaragtay soomaalida joogto gobolka queensland gaar ahaan magaalada brisbane ay isu yimaadaan oo maaragtay dhaqankoodii iyo astaantii qaranka ay maaragtay ay meesha kusoo bandhigaan inay noqoto maalin ummadda soomaaliyeed ee joogta halkaan ay isku wareystaan isku arkaan ay ku wada sheekaystaan taa weeye ujeedka aan ka leenahay xalfadda inaan qabanno waa gartay marka kuwii hore maxay uga duwanaan doontaa walaal kuwii hore waxay ugu duwanaan doontaa xalfadihii hore inta badan waxaan samayn jirnay soomaalida oo keliya ayaa maaragtay aan ku casuumi jirnay inay timaado tiriibkan way ka duwan tahay waxaan rabnaa in aan maaragtay ku casuuno wasiiro kala duwan ee maaragtay dad dowladda ka socdo dadka kaleeto ee nala degan ee communitiyada kale ah iyo maaragtay qof kastoo aan isleenahay way fiican tahay inaad ku casuuntiin waxaan ku qaban doonaa meel bannaan ah waxaan soo bandhigi doonaa dhaqano kala duwan iyo kan soomaaliga intaba marka waxay noqon doontaa maalin weyn oo maaragtay very inclusive ah ay dadka dhan u wada dhan yihiin oo oo lagu soo ban lagu weyneynayo maalinta xorriyadda dalka soomaaliya ama sanad guurada dalka soomaaliya waa gartay marka dad ka soo qaybgeli doona ama soomaalida ama dadka ajaaniibta kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii iyo waktigii xorriyadda soomaaliya maxay uga inay ka dhigan tahay maxaad u sheegaysaan dadka run ahaantii qoomiyad kasta waxay leedahay maalin maaragtay maalmaha ugu duwan maalinta iyada horta waxay nooga dhigan tahay maalin kaasnoo annaga soomaali ahaan waa maalin maaragtay soomaali dhan ay u dhan tahay oo ah maalin aan maaragtay gumaystaha xorriyad aan ka qaadanay marka waxaan dadka u sheegaynaa waxaa weeye inaan nahay dad soomaali ah inaan nahay dad maalin qaas leh dad leeb dhaqan dad maaragtay soomaali australianka ahaan diyaar u ah in dhaqankooda iyo culturkooda ay la wadaagaan ummadaha la degan diyaarnu ee maaragtay in ay la shaqeeyaan dadyooga kala duwan ee dariska nala ah
waa garta adigu nin dhallinyaraha taa inta badanna qurbahaad ku nooleyd baan isleeyahay maxaad ka xasuusataa soomaaliya iyo maxaa lagaaga sheegay xilligii gumaysiga laga xoroobay iyo lixdameeyadii maxaad ka maqashay
iyo run ahaantii su-aashaas su-aal wanaagsan weeye soomaaliya maalintii waxaan ka xasuustaa in ay ahayd maalintii calankeena hooyo ee soomaaliya laga saaray laga suray dhulka soomaaliyeed ha noqoto ha noqoto soomaalida caadi soomaaliya soomaali koonfur ama soomaali waqooyi ama jabuuti intaba maaragtay waktiyo isku kala xigo laakiin wakti uu dhexeeyey maaragtay ay ka xuroobeen dadkii guumaysan jiray markaa iyada ah marka waxaanu ka xasuustaa in ay tahay maalin soomaaliya dhul kastoo ay soomaali leedahay ay ka xuroobeen dadkii markaa iyaga ah guumaysiga ku hayay maxaa usoo bandhigaysaan dadka maalintaa
dadka reer brisbane waxaan rabaa inaan u sheego maalintaa in aan rabno inay noqoto maalin aada u weyn ah waxaa maalintaa iyada ah aan diyaarinay oo diyaar noo ah barnaamijyo aada u kala duwan oo xiiso badan waxaan soo bandhigi doonaa dhaqamo kale dhaqan maaragtay dhaqanka soomaalida aya meesha kusoo bandhigi doonaa waxaa kale oo maaragtay aan keeni doonaa geel oo qaarkood ka mid ah ay noqon doonaan display qaarna ay noqon doonaan dadkii in ay fulaan maalinta geela asaga ah ama ay sawiraan ay ku dulgalaan sidoo kale maalinta iyada waxa aan rabnaa in aan sameyno firework ama waxa loo yaqaana buloleerka in meesha aan ka ridno buloleerkaas oo leh calaamadda calankeena hooyo insha allah marka waxay noqon doontaa maalin weyn dadweynaha ku nool brisbane waxaan ugu baaqayaa insha allah maanta si nagala soo qayb qaataan waxaana ku dhiirigelina ku dhiirigelinayaa in ay soo kusoo labistaan dharka astaanta calanka insha allah waa gartay kaasuna wuxuu ahaa faysal axmed salaad oo khadka telefoonka ee magaalada brisbane iigu warramaya faysal aad oo mahadsanta
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho